إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay dagaal culus ku qaaday saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo dagaal culus oo khasaaro u geystay xabashida itoobiya ayaa xalay ka dhacay degmada xudur ee gobolka bakool howlgal qorshaysan oo mujaahidiinta ay ka furiyeen duleedka muqdisho ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka haweenay ka tirsaneyd saraakiisha safaaradda switzerlan ee magaalada tehraan ayaa ku dhimatay waddanka iiraan waxaa lagu dhawaaqay natiijada tartankii dhex maray ardayda wilaayaadka islaamiga ah kaas oo sannadkan ay martigelisay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa sheegay inaysan isaga kala gooshi karin xaafadaha muqdisho sababo ku aadan ammaanka saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ku kacsan farmaajo ayaa diiday inay dib isaga baxaan magaalada muqdisho dowladda faransiiska ayaa gaashaanka ku dhufatay maxkamadaynta ciidankeedii ka qayb qaatay xasuuqii ka dhacay dalka ruwanda in ka badan siddeetan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday buundo kula duntay waddanka mexico إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalinnimo arbaca ah saddex iyo labaatanka bisha ramadaan sannadda kun afar boqol labaiyo afartanka hijiriga kuna beegan shanta bisha shanaad sannadda labada kun iyo kow iyo labaatanka ee miilaadiga ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran dagaallo ka dhan ahaa ciidamada shisheeye ayaa xalay ka dhacay qaybo ka mid a gobollada jubbada hoose iyo bakool wararkii naga soo gaaraya duleedka kismaayo ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan shabaabulmujaahidiin ay xalay mar kale weerareen ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka cabdala birow leh ee dhaca duleedka kismaayo hogunka rasaasta la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayay deegaankaasi iyo nawaaxigiisa mana ahan markii ugu horraysay cabdala birco leh uu ka dhaco dagaal ka dhan ah ciidamada kenya iyo askarta soomaalida geeska kale wararka ka imaanaya gobolka bakool ayaa sheegaya in xalay dagaal culus lagu qaaday saldhigga ciidamada xabashida itoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur wararka naga soo gaaraya gobolka ayaa sheegaya in dagaalka khasaaro uu u geystay ciidamada xabashida itoobiya oo ku go'doonsan gudaha degmada xudur docda kale ciidanka shabaabulmujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgal qorshaysan ka fuliyey duleedka muqdisho howlgalka oo ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ayaa lagu dilay mid ka mid ah ciidamada sirdoonka dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray makanay guuleed cabdi waxa uu askarigan caan ku ahaa jaajuusidda dadka muslimiinta ah ee ku nool ceelasha biyaha mas-uuliyadda dilka waxaa sheegatay xarakatu shabaabulmujaahidiin xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa sheegay inaysan isaga kala gooshi karin magaalada muqdisho sababo ku aadan baqdin ay ka qabaan ciidanka shabaabulmujaahidiin warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac wasiirada iyo baarlamaanka iyo saraakiisha kale ee dowladda federaalka ayaa waxay ku go'doonsan yihiin hoteelle ku yaalla agagaarka madaxtooyada halkaa oo lagu ilaalinayo ma jira xildhibaan amaba wasiir ka soo adeega kara xarumaha ganacsiga ee ku yaalla goobaha ka baxsan xayndaabka iyagoo lagu waardiyeynayo sababa la xidhiidha cabsi laga qabo in xarakada shabaabulmujaahidiin ay disho arrintaasi waxa ay ku jireen xubnahani muddo toban sano ka badan xuseen carab ciise oo horey u ahaa wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka iminkana ah xildhibaan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa culayska heesta wuxuu sheegayaa in gurigiisa oo ku yaalla degmada hodan aanu tegi karin geesta kalena asaga iyo xildhibaanada kale aanay tegi karin suuqa bakaaraha oo ah kan ugu weyn ee magaalada muqdisho madaxtooyadana aan sidaasi uga fogayn muqdisho makal mukarama anu shalay tole wasaan ku sheegay digfer markaan tegayay waan ka degay waxaan ka soo wareegay jidka soddonka wadnahan farta ku haynay markaan makal mukarama maraya iyo markaan jidka soddonka maraya maxaa kala duway dadko dhan way ogyihiin adigu baad ogtahay marka waxa weeye magaaladii baabana la socon karinba ciidanka marka shaqadiisu maxay tahay inuu amniga suga ma tahay amniga la sugaya waa maxay marka amniga madaxda freedom of movement baa la rabaa magaalada muqdisho inay ka dhacdo in anigu deg todobayo todobaiyo tobanka degmo meeshaan doono aan tegi karo maxay ku dhici weyday maxay u samayn waayeen gurigeyga hodan buu ku yaal lama tegi karo ma seexan karo caawa hodan yani waa dhaadhac shaqaalaha soo maaha gurigan ku dhashay ku yaalla caawadasana ma seexan karo sababtu maxay tahay waayo meelo kale looga raadinaya dagaalla iyo waxyaabaan aan garanayn horta bal muqdishaha la xoreeyo de waan wada ognahay kulligeen saddexdeedaas imika intaan lugayno bakaaraha ma tegi karno yani waxaan ku tusayaa perspective kale kaa tusaya bahasha oo very simple hoose oo yani hoose laamigii ka baxay halkan in layga maraaye ilaa imika la xoreyn lahay maxay ku dhacday haddana belidoglana waan joognaa halkanna waan joognaa ya danab sooma joogaan belidoglana ma fadhiyaan waayo usoo socon waa in la xamar laysugu- dhulka lama mari karo ilaa iyo maanta maxay ku dhacday adigu markaad ga- intaan anigu qaato anoo mas-uula belidogle ma tegi karo yani helicopter baa lagu tegaya carbiska ayaa madaxda iyo madaxweyne kulli ay ku tegayaan markaa lagu tegaya helicopter ya marka mushkiladda waxa wey, waxaa naga lunsan jihadii baa naga lunsan marka la leeyahy dadka kale ayaabaa eh, jahil jah- maxaa la odhan jiray jahdiid ah waxa weye annakaan rabaa jihada naga lunsan tahay taliyayaasha ciidanka ay jihada ka lunsan tahay xidhiidhiga heesta dowladda federaalka ayaa sanadba sanadka ka dambeeya sii kordhaya iminkana arrinka hore waxaaba dheer in iyagoo ay colaadu ka dhex aloosan tahay oo magaalada muqdisho ay dhufaysa isugu jiraan ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ah waad mahadsantahay cabdulaahi mu'asasada alkataayib ayaa baahisay xalqada toddobaad dardaaranno silsilada ah oo ku socda dhallinyarada allah uu ku galadaystay inay soo haleelaan jihaadka waxaa warkan diyaariyey oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena maxamed cali
بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم
سر بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هربا يرجو نجاة ورضا رب العباد سر بالليل dardaaranka toddobaad xooji midnimada mujaahidiinta
waa xalqada toddobaad tixanaha dardaaran ku socda dhallinyarada uu allaah ku galladeystay inay soo haleelaan jihaadka oo uu jeedinayo sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan xalqadan ayuu sheekhu ciwaan uga dhigay xooji midnimada mujaahidiinta waxa uuna kusoo gudbinayaa dardaaranna ku socda dhallinyarada jihaadka sheekha ayaa dhallinyarada kula dardaarmay inay ku dadaalaan midnimada mujaahidiinta kana digtoonaadaan wax weliba oo kala geyn kara mujaahidiinta ku dadaal jamaacada iyo isku soo dhowaanshaha mujaahidiinta kana fogow wax kastoo horseedi kara kala tagga iyo iskhilaafka mujaahidiinta waxaad walaalaha u noqotaa garab iyo gaashaan ay dugsadaan ee culays dusha ka saaran ha ku noqon waxaad ku dadaashaa wax waliba oo isu soo dhoweynaya qulubta mujaahidiinta safkooda iyo kelimadoodana midaynaya waxaad noqotaa qof mujaahidiinta bulshada muslimka a jeclaysiiya suurad wanaagsanna ka gudbiya waxaadna dhanka kale ka digtoonaataa wax waliba abuuraya isbaandhaaf ishamwaana ku dhex beera mujaahidiinta kelimadoodana kala geynaya cadaawad caro iyo caloolxumana ka dhex abuuraya ka carar oo ka digtoonow ugana nasteexay qofka ku howlan xumaantaas sheekh mahad ayaa sidoo kale dhallinyarada kula taliyey inay ka fogaadaan khilaafka iyo doodda oo aafo ku ah midnimada mujaahidiinta ha noqon qof jihaadka cadow ku ah ogaan la-aan adigoo sheeganaya inaad jeceshahay jihaadka iyo mujaahidiinta ficilkaagu yuusa caqabad ku noqon nasriga iyo guusha xilli aad ku taamayso gaaridiisa maxaa yeelay nisaaca ama khilaafku wuxuu horseedaa fashilka muranka iyo isqabqabsiguna waa aafada midnimada safka mujaahidiinta dabkana waxaa horiya dhimbil allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala walaa tanaasacuu fatafshaluu wa tadhaba riixukum sidoo kale alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaaءahum اlbayinaat wa ulaa'ika lahum cadaabu cadiim dardaaranadan ayaa ah kuwa dhaxalgal ah oo uu sheekh mahad u jeedinayo dhallinyarada mujaahidiinta isagoona kusoo qaata mawaadiic ay muhiim tahay in wax laga bidhaamiyo waxaa lagu dhawaaqay natiijada tartanka guud ee madaarista wilaayaadka islaamiga ah kaas oo sanadkan ay martigelisay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose munaasabad natiijada looga dhawaaqayey waxaa ka qayb galay waryaheena mahad cubayd waxaana uu noo diyaariyey warkan munaasabad gebagabo ahayd tartanka weyn ee ramadaaniga ah ee ay qabato xarakada mujaahidiinta al-shabaab sanad weliba marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan ayaa dhowaan ka dhacay deegaanka kunyabarrow ee gobolka shabeellaha hoose xafladda ayaa waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan iyadoona halkaas kalimaad kala duwan laga jeediyey ugu horeyn goobta waxaa looga dhawaaqay natiijadii kasoo baxday tartanka waxaan ku bilaabaynaa ardaydii ku tartantay tobanka jus iyo kaalimahoodii insha allah kaalinta koowaad qaybtii ardaydii ku tartamaysay tobanka jus waxaa nasiib u yeeshay ardayga la yidhaahdo cubayd bashiir axmed oo ka socda wilaayada jubba alislaamiya degmada salagle falyatafadal cubayd wuxuu ku guulaystay jaa-iso maaliya ah oo dhan siddeed boqol oo dollar iyo musxaf musxafka loo yaqaano alqalam alqaari maa sha allah maa sha allah la yidhahdo waxaa noo xiga ardayga ku guulaystay kaalinta labaad qaybtii tobanka jus wuxuu ka soo jeedaa ardaygan wilaayata hiiraan gaar ahaan deegaanka booco wa huwa cabdishakuur iimaan barrow ardayga haddaan u yeernay cabdishakuur wuxuu jaa-iso u helay jaa-iso maali ah oo ka kooban lix boqol oo dollar iyo musxaf qur-aan maa sha allah waxaa noo xiga ardayga galay kaalinta saddexaad qaybtii tobanka jus waa ardayga lagu magacaabo azubayr mucallim aadam cali wuxuu ka soo jeedaa wilaayada baay alislaamiya degmada duulufullaay wuxuu ku guulaystay jaa-iso maaliya maaliye ah oo dhan afar boqol oo dollar iyo musxaf waxaan gelaynaa qaybtii labaad ee musaabaqada ka qayb gashay waxay ahayd qaybta ku tartamaysay shan iyo tobanka jus wuxuuna noqday ardayga galay kaalinta saddexaad kaalinta koowaad iyo midda labaad balaha ii dambeeyaane ardayga galay kaalinta saddexaad waa arday ka soo jeeda degmada baalkii wilaayada baay degmada buur hakaba waana ardayga la yidhaahdo magaciisa moxamed mucallim cabdullaahi aadam wuxuu jaa-iso maaliya u helay lacag dhan shan boqol oo dollar iyo musxaf idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxaa u suuro gashay inay waraysi la yeelato qaar ka mid ah ardaydii kaalmaha ka galay tartanka ayay kusoo dhow idaacaddii islaamiga ee alfurqaan adigoo inoogu bilaabaya magacaaga cabdirasaaq xuseen ciise oo ka socda wilaayada shabeellada hoose oo u tartama soddonka jus waxaa abaalman u helay kun iyo shan boqol waxaana galay kaalinta koowaad oo ku faraxsanay alxamdulilaah bismillaahi araxmaan araxiim anigoo magaca ilaaro cabdifataax axmed madow oo ka tartamo soddonka jus oo aan tartamo wilaayada baaybakool jaa-is ahamin baan helay siddeed boqol dollar kaalinta saddeaada gali alxamdulilaah alxamdulilaah eedan ka qaraasina bismillaahi araxmaani araxiim anigoo magaca ilaaro yuusuf xasan xaaje oo ku socda walaayada baaybakool oo ku tartamaya shan iyo toban jus waxaana abaalmarinay helay kun dollar alxamdulilaahi waxaana galay kaalinta koowaad alxamdulilaah ilaahay ee maxad iska leh alxamdulilaah anoo magacailaha jaamac aadan ibraahim oo ku socda jubbooyinka gaar ahaan degmada sagle oo u tartamay shan iyo tobanka jus oo u helay siddeed boqoloo doolar awal marin ah alxamdulilah alxamdulilah sidoo kale waxaan waraysanay mid ka mid ah macallimiintii ardaydiisu galeen kaalmaha ugu horreeya kaasoo isna lagu guddoonsiiyey goobta abaalmarin qaali ah waana kan isagoo cabiraya dareenkiisa soddonkana kaalin laboan ka qaatay shan iyo tobankana kaalin labo tobankana kaalin kow ilaahay waa mahad iskale waa ilaahay fadligiisa camalkeenan ikhlaas allah ka dhigo insha allahu raxmaan anigana abaalmarin baa la isiiyey oo fiican oo maasha allah xoogoo aan ku meel mari karo lix boqoloo doolar ma qarina lix boqoloo doolar baa la isiiyey alaa cunig laba boqoloo ligu abaalmariyey islaamkana kor allah yeelo gaaladan allah jebiyo waa ilaahay nimcadiisa ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu ilaahay noo siyaadiyo annagana dee insha allahu tacaala ilaahay baan u mahadinaynaa wax walba isaga bixiyo laa maanica limaa acdaa walaa muctiya limaa manacat insha allahu raxmaan islaamkii howshan agaasimay lacagtan bixiyey intan ordayayn insha allahu tacaala eegana miisaankooda aakhir allah oo kabo farxadda waxaa weeyaan boqolkii boqol boqolkii boqol waxbaa la jir wixii la jir waxbaa sii dheer lama koobi karo waxa la xisaabi kara malaha waxa weeyaan wilaayadaaba sheegtay saddex arday oo hal madrase kasoo baxeen gobol soo gudbeen xara gudbeen lama sheegin baa layidhi marka insha allahu tacaala maantii bidaaya waa layidhi sidii bil meel ka dhalan jirtay maahan meel kale ka dhalatay oo kale noqotay farxadda dee mid la tirin kara ma aha waxaan ka yaaba inaan seexan waayo ugu dambayntii gebagabadii munaasabadda waxaa halkaas ka hadlay soona xiray waaliga wilaayada shabeellaha hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan isagoona wax ka tilmaamay fadliga qur-aanka kariimka waxaan rabaa fadlul qur-aan iyo ahalkiisa fadligay leeyihiin ikhwaani ilaahayna barakeeye lama soo koobi karo wax la inta lagu koobi karo ma aha fadliga qur-aanka iyo karaamada uu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ina aladiina yatluuna kitaab allah wa aqaamuu asalaata wa anfaquu mima rasaqnaahum siran wacalaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabur qofka kitaabka ilahi tacaala har iyo habeen u taagan ee akhrinaayo u taagan ku camalfalaayo u shaqaynaayo u sacyinaayo wuxuu leeyahay ganacsi aan lagu khasaarinin ganacsigaasi ganacsi khasaaro ma noqon doono inta aad kitaabka ilahi tacaala xawayaan aad akhrinayso baranaysid u shaqaynaysid waxaa kale nebi moxamed sal allahu alay wasalam uu noo sheegay khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah dadka waxaa u khayr badan dadka waxaa u wanaagsan u akhyaarsan qofka qur-aanka barta dadkana bara nebi maxamed sal alay slam ayaa naga soo ka soo gaarnay dadka kuwa ugu wanaagsan maanta ugu sharafka badan ugu khayrka badan waa waa kuwa kitaabka ilahi tacala dariska la noqday waa kuwa kitaabka ilahi tacaala waxa weeyaan u deeqay suduurtooda inay ku xifdiyaan ay ku ilaaliyaan ilaahay subxana wa tacala dadkaasi miisaankooda xasanaadka allah ugu kabo tartankan ramadaaniga ah ee u dhexeeya ardayda ka kala socota madaarista wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa sanad weliba qabata marka la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab haweenay ka tirsaneed saraakiisha safaaradda switzerlan ee magaalada tehraan ayaa ku dhimatay gudaha dalka iiraan sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed muudey warbaahinta xukuumadda shiicada ah ee iiraan ayaa soo tabinaysaa in ay magaalada teheraan ay ku dhimatay haweenay ka mid ahayd shaqaalaha safaaradda switzerlan ee magaalada teheraan wakaaladda wararka ee iiraan ayaa sheegtay in diblomaasiyadda ay dhimatay kadib markii uu ku soo dumay dhisme aada u dheer oo ku yaala waqooyiga caasimada tehraan hase yeeshee shaki iyo madmadow uu ku jiro dilkeeda afhayeen u hadlay waxda gurmadka degdega ah ayaa xaqiijiyey in haweenayda oo ay da-deedu ahayd konton iyo kow sano jir ay u dhimatay guriga kusoo dumay wakaaladda ayaa intaasi ku dartay in haweenaydan ay ahayd qofka labaad ee ugu sareeya saraakiisha safaaradda switzerlan ee magaalada tehraan ayna ahayd haweenay si firfircoon kaga howlgeli jirtay waddanka iiraan ilaa iyo hadda ma jirto wax caddayn ah oo muujinaya in haweenayda ay u dhimatay guriga kusoo dumay mana lasoo bandhigin cadeymo muujinaya arrinkaas wasaaradda arrimaha dibadda ee switzerlan ma aysan beenin mana xaqiijin geerida diblomaasiyadda waxayna xustay in ilaa iyo hadda aysan jirin wax macluumaad ah oo ku saabsan geerideeda warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan wararka ka imaanaya caasimadda waddanka mexico ayaa ku waramaya in dad ka badan siddeetan ruux ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen buundo kula duntay caasimadda waddankaasi ugu yaraan shan iyo toban ruux ayaa ku dhintay toddobaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii tareen ay saarnaayeen oo marayay caasimadda mexico ay la duntay buundo ku taala halkaasi tirakoob horudhacah oo ay soo saartay dowladda mexico ayaa sheegaya in ugu yaraan shan iyo toban ruux ay ku dhinteen shilkan halka ay ku dhaawacmeen toddobaatan kale waxaana dowladda ay shilka ku tilmaamtay musiibo qaran qayb ka mida buundada ayaa burburtay sida ay soo tabinayaan warbaahinta gudaha bishii maarso ee sanadkii tegey ayay ahayd markii laba tareen ay iskula duldhaceen isla caasimadda waddankaasi halkaas oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen afartan iyo laba ruux oo u dhashay waddankaasi ugu dambayntiina warbaahinta faransiiska ayaa shaacisay in askartii ku lug lahayd xasuuqii ka dhacay ruwanda tii aan la marsiin doonin wax maxkamad ah go'aankan ayaa yimid kadib markii dacwad oogayaasha maalintii dorad ay ku taliyeen in garsoorayaasha ay joojiyaan dacwadda ka dhanka ah ciidamada faransiiska ee ku lug lahaa dembiyo ka dhan ah bani aadamnimada oo ay ka geysteen ruwanda dadkii ka badbaaday xasuuqaasi oo ka dhacay galbeedka ruwaanda ayaa ku eedeeyey ciidamada faransiiska inay ka qayb qaateen xasuuqaasi baaqan ku aadan in la joojiyo dacwadda shan iyo toban sano jirsatay ayaa yimid kadib markii la soo saaray warbixinno lagu eedeeyey in faransiiska uu kaalin weyn ku lahaa xasuuqii qowmiyadda tudsiga loogu geystay ruwaanda kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii warkii oo dhegaystayaal idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga heel furqaanna xilligan waa naga inta cidduu warkan dhaafana waxa ay ka heli kartaa barta aaladda internetka aynu ku leenahay ee radio alfurqan com